Guddoomiyaha Ururka Haweenka Gobolka Hiiraan Farxiyo Cabdirashiid Cabdi oo u warantay warbaahinta ayaa haweenka beledweyne waxay ugu baaqday inay ka joogaan tahriibka maadaama maalmihii la soo dhaafay ay baraha bulshada kusoo badanayeen gabdho la jardilayo oo ay haystaan rag magafayaal ah oo dadka tahriibiya. Dadka la tahriibiyo ayaa marka hore loo sheegaa in laga bixinayo dhammaan kharashka lagu safrinayo iyada oo marka dambe loo gacan geliyo magafayaal jardil iyo u geysta dhibaatooyin kala duwan. Farxiya oo ka hadlaysa amuurahaasi waxa ay tiri sidan inta ugu badan waxaa aragnaa gabdho soomaaliyeedoo la garaacay kuwa soomaaliyeedna kuwa annaga aan mas-uuliyadda u hayn ay kamid yihiin ayagana waxaa filaya in wacyigelinta maalin walba ay dhacdo oo wasaaradihii iyo dadkii quseeyey ay mar walba ka wacyigeliyaan wacyigelinna wax kugu filan gabar walaashaa oo la garaaca timaheeda qaawan yihiin oo la dilaayo oo xirxiran markaa aragta in lagu wacyigeliyo taasaaba kaaga filanba maxaa yeeley indhahaaga wax ku arkaysa marka waxaa fili lahay dadka intay bixi lahaayeen waalidkood ka dhuuman lahaayeen xanuun iyo welwel iyo stareys iyo dhiigkar hooyada uu kusoo boodi lahay iyo aabbaha inaad u sheegto inaad dhahdo war waxaanaan rabaa halay siiyo waxaad haysatidna aad ku shaqaysatid la sabro gabdhahan inay tahriibina mar walba kula tala daarimi lahaay tahriib gabar uma fududo aadaa u nugulnahay daciifaan nahay maskiinaan nahay marka in aana la tahriibina ku wacyigelinaynaa gabdhahaas waxaa usoo jeedin lahay haweenka ree hiiraan in marka hore horta ayaga naftirkooda ay isu noqdaan howl moodal in ayaga naftirkooda iscaawiyaan intaan hay-ad iyo shaqsi iyo qof kale aan wax ka sugileen in gabadha kale ay dhibane walaasheenay ama daruufaysan ama dariskaaga horta marka ugu horeysinaa garab qabatid